iyadoo xanuunka coronavirus uu caalamka oo dhan qabsaday dad soomaaliya ayaa waxay ku dhinteen dalal yurub oo ay ka mid yihiin sweden denmark iyo u k tirada dadka soomaalida ah ee ku dhintay dalalkaasi ugu dhintay xanuunka ayaa aada uga badan marka loo eego tirada ay ka yihiin shacabkaas sweden oo kale afartan boqolkiiba dadka ku dhintay magaalada stockholm ee caasimada soomaali bay ahaayeen iyagoo tiro aada u yar ka ah shacabweynaha guud cismaan cabdiraxmaan maxamed waxa uu ka tirsan yahay hay-ad ama xarun markaasi ka shaqeysa ka hortaga ama markaasi sidii looga hortegi lahaa xag jirka iyo kooxaha dagaaldoonka ah cismaan kusoo dhawa barnaamijka waa dhowahay xasan walaal aad baan u dhowahay waa ku salaamaya adiga iyo bahda s b s dhammaantiin waa idin salaamaya bal baaritaankan aad ku baarteen sababaha ka dambeeyey in soomaali fara badan uu xanuunkan ku dilo dalalkaas yurub inkastoo tire ay kar yaryihiin guud ahaan baaritaankaas sidaa ku bilowdeen iyo cidda ka qayb qaadatay haddaa noo dulmartid
xasan walaal mahadsan tahay waxa weeye horta studigan waa foreign research oo hordhac ah preliminary u ah muxuu ahaa doorka dhaqanka uu ku yeelanayo muxuu ahaa inuu sahlo dadku inay maaragtay xanuunka kan ay maaragtay si sahlan u saameeyo marka badanaa dadku sida ay maaragtay sharciga ugu hogaansanaadaan iyo sida ay uga badbaadaan baa arrimahaas siman marka cultureka wuxuu la falgalaa coronisku wuxuu la falgelaya haddii uu ka jirto ignorancy dadka xaggiisa ah ay sahalsadaan xanuunkan sinu hogaansamaan u hogaansanaan maaragtay abaamiirta dowladda marka arrintaas baan dhigaan ku saabsan yahay specifically yurub oo dhanna maaha waa sweden weliba khaasatan magaalada tan cottenburg waa gartay raale marka qodobada muhiimka oo aad ku ogaateen baaritaankan aad samayseen xabad xabad baan u kala qaadaynaa tan ugu muhiimsan ama tan koowaad aan dhehe waxaad ogaateen inay sabab u ahayd waxaad ku tilmaanteen madax adayg iyo inaysan dadku u hoggaansamin digniinaha caafimaaned bal noo sharax inta aad ogaateen iyo dadka aad la hadasheen waxaan horta la xiriiray social mediaan ku sameeyey dadna si maaragtay communication primary ah baan la sameeyey marka percentageka soomaalidu ayaamihii hore ay ka ahayd dhimashada dadka u dhintay xanuunka aad buu uga sarreeyey markii ethnic groupska kale loo barbar dhigo hadda maadaama dhimashada guud wadanku ay aada u badatay afar boqol baan u malaynaya maanta reybka inuu ahaa toolka deeska inta sweden ku dhimatay laakiin ayaamihaas ayaamahaas fadhigaan daabaynay soomaalideed waxaa ka dhim ka dhimatay laba iyo toban qof wadankan oo dhanna waxaa ka dhimatay soddomeeyo qof marka it was alarming marka deg deg baan marka researchka loo sameeyey ignorancyga marka waxa weeye sweden sharciyada maaragtay social distancyga ah oo maaragtay hadda australia ay ku maaragtay laga hirgeliyey iyo lockdownka way samaysay laakiin haddana optional bay ka dhigtay laakiin awarenesska dadka inuu qof walba laba mitir isu jirsado muxuu ahaa contactiga iyo social groupka iyo la joojiyo waxaasi maaragtay way sheegeen oo maaragtay xitaa luqado badan baa lagu tarjumay marka nasiib daro early dayskii soomaalidu robagandadaas caafimaadka ah oo macnaa wacyigelinta caafimaadka baan ka wadaa maysan serious uma qaadan howlahoodii socializationkoodi bay iska wadeen meelo waxaa jira social gathering badan bay sameeyaan sababaha aan kasii ogaan aan kasii ogaanay waxbarashada tan waxay ahayd in xooga unemploymentigu uu badan yahay social groupku iyo caweyska iyo meelaha laisugu imaadana isugu imaanayaan ay aada u badan tahay marka aroosyada iyo masaajidada iyaduna arrimahaasna waa usii dheer yihiin halkaasaa markuu ka faaftay in marka waxay noqotay guryo badan uu xanuunkan nasiib darta uu saameeyo waa garta qodobka qodobka labaad oo aad fiiriseen wuxuu ahaa luqad la-aanta oo dadku aysan joornaaladii iyo telefishinadii dadka dalka aysan la socon sidaas awgeedna akhbaaraha iyo macluumaadka aysan la socon faahfaahin ka bixisa sweden horta meelaha wadamada ugu horeeya soomaalida ay degeen oo dadka maaragtay qaxootiga qaabilay bay ahaayeen ilaa early mid sideetameeyadii macnaha waxaa la odhan karaa communitadaasi waxay fursad u herkeen in ay social integration rasmiga sameeyaan oo ay dalka maaragtay mxuaha luqadaysa lagaga hadlo iyo marka alineation baa jira soomaalidu ay mxuu ahaa ka socan tahay oo san integration rasmiga aysan samayn luqadda waddankana muxuu ahaa kuma baarugsana inay bartaan studiga marka aan dadka aan ka qaadnay bay ku soo baxday dadka arrintaas safarkaas macnaha talada arrintaas soo jeediyana dad sweden ku sugan oo maaragtay xogogaan u ah arrintan ah oo maaragtay aan la oran karin dad maaragtay aan warhayn maaha dad adigu middle age people ah qaybtoodna ay kaba shaqeeyeen communitiyada ka shaqeeyeen marka numberkaasi aad buu u yahay yani marka loo fiirsho norway oo sweden darisla ah marka la isu barbardhigo communitiga soomaalida norway degan iyo communitiga soomaalida sweden degan gaab baa jira soomaalidu marka waxaa lagu tilmaamaa sweden inay yihiin ethnic groupska xagga shaqada iyo social integrationka ugu hooseeya marka ignorancega marka waxaa keenaysa waxa weeye soomaalidu isla qab weyn tahay muxuu ahaa culturekoodii iyo dee ummad walba culturekooda waa waa haystaan waa leeyihiin negative ma aha laakiin waxaa laga rabaa inay dadka integration sameeyaan si maarata marka halkaasay ku misgareeyeen baan la oran karaa wacyi wacyigelintii dowladda ay sameynaysay eeldayska maadaama iyagu ay isku xiran yihiin iyaga uun ay warka kala qaataan waxaa kaloo jira guryaha badanaa waxaa laga daawadaa satar baarki waxaa laga daawadaa tviyada soomaaliya baa laga daawadaa oo aada uga daawadaan oo ay ku xiran yihiin marka local informationka local news newska gaab baa kaga jira halka that's marka ignoransiga taas timid waana arrin hadda aan halkaas preliminary aan sheegay oo aan aan focuska saari doonno eriyadaasi bal sida dhabta ah wax uga jiraan waa gartay qodobka kaleo aad ku eegteen ma sababaha looga dhigay arrintan waxaa ka mid a qoysaska soomaalida oo dad aada u ballaaran ahoo dee caruur badan bay soomaalidu dhalaan guryo cariiriyana waa degan yihiin bal taasu see uga qayb qaadata marka in xanuunku ku faafo
waxa uga qayb qaadata intaad sheegta weye guryaha waalidkii xitaa dadkii waawdad waaweyn baa ku dhintay oo guryaha joogay oo guryaha maarata qoyska ka mid ah second generation baa wada nool waxaa kaloo jira yani gurigii waxa laga yaaba inuu qof ka shaqeeyo ama qof dhalinyarada socialka soo sameynaya banaanka aadaya group social groupka sameynaya oo muxuu ahaa in markuu xanuunka gurigu keeno dadkaas oo dhan ay wada qaadayaan oo maanaha aysan halkaasi accommodationka factorkaasu accommodationka uu qeyb ka yahay howsinkooda maaragtay dabcan ma aha sida anaga australia maaragtay oo qofku ama reerku uu maaragtay fursad u heli karo in reer lakala jabin karo ay dhowr guri heli karaan iyagu ay wada nool yihiin waa macnaha its opposite waa meel wadamada hadda adduunka laga baqayo overpopulatedka ah marka xanuunkan hadda gaaro saameynta ugu weyn uu sameyn doono hadda focuska wararka caalamka hadda wadamada aadka focuska loo saarayo waxa weeye nigeria oo kale iyo hindiya iyo haddii uu uu maaragtay uu epidemic ku noqdo yacni khatarta laba jibaari kara saddex jibaari karaa macnaha ogoga degan waa gartay qodobka kaleo aad soo qaadateen wuxuu ahaa dhanka diinta oo rag culimo ahoo weliba caan ahoo soomaalidu ay ay markaas arrintan si kale u dhigaan ama ku been abuuraan iyagoo markaasi diintii isticmaalaya weliba weliba muslimka maahana diimo kalena aad soo qaadateen laakiin gaar ahaana culimo ka mida culimmada soomaalida aad tusaalayaal usoo qaateen
exactly maadaama ummad muslim aan nahay diimaha kale dhan way sameeyeen oo way ku awood sheegteen xanuunka kan inay iyagu maaragtay saameyn ku yeelanaya maadaama diintooda marka annagu maadaama soo muslim nahay saameynta waxaan ka fiirinaynay culimmadeenu early dayskii fariimaha ay soo gudbiyeen for example tusaale waxaa usoo qaadan karnaa sheekh umar oo kale labaatan iyo sideedda bishii february buu khudbo universally aada loo u gashay oo aada looga dhageystay uu ku jeediyey in cudur inuu xanuunkan viruskan yahay ciidankii maaragtay ilaahay yahay ilaahay dad maaragtay muxuu ahaa uu si gaara maaragtay ilaahay dambi uga galay maaragtay la dagaalamsan ciidankan uu la dagaalamayo fariimahaas marka markii la dhex dhigo mujtamac ay fariimahaas ay gaaraan dabcan dadka aan wacyiga badan qabin oo muxuu ahaa arrimahaasi marka waxay u qaadan karaan si maaragtay xaqiiq ah waana midda keentay in ay aaminaan in dadka ama soomaalidu uusan xanuunka kan maaragtay uusan shaqo ku lahayn gaalada uu ku dhacayo wayna ka muuqatay commentiska macluumaadka aruurinay mid kamid ah dhalinyaro kamid ah inay kusoo jeediyeen ay yidhaahdeen arrintaasi aad bay profounded uga uga tahay communityga oo xanuunka xanuun gaalo weeyo annaga nagu maaragtay nagu nagu dhicimayo marka marka waxaas o dhan isku soo dardaro waa garan kar waxaa noo muuqanaysa sababta maaragtay soomaali badan xanuunkan xanuunkan ugu dhacay oo oo sahashay
waa gartay marka hadalkaas wada sheekh oo kale wuxuu hadalka u dhigayay baad leedahay oo uu leeyahay xanuunkan waa xanuun gaaladan oo kibirtay oo farsamo iyo teknolojiya iyo heer saraan gaarnay ilaahay u leeyahay iskamakay difaaci kartaan macnay waxbaan inii soo diraya saas saasuu hadalka u dhigaya miya
saasuu hadalkiisu exactly literal meaning hadalkiisu saasu ah wuuna wuuna ayad buuna ku daliilsaday oo leeyahay fuduuquu cadaaba bimaa kasabat aydiikum oo ah macnaha waxaana waxaad kasateen weye jawaabteedii iyo natiijadeeda dadhamiya magarat marka yacni badanaa musiibooyinka dhaca specifically sheikhan musiibooyinka dhaca caamiyan u dhaca wuxuu centric ka raadiyaa interpretation diimeed uu markaasi uu fasirayo his own maaragtay interpretation uu maaragtay dhigayo maaragtay in si gaar ah ay maaragtay ay tahay waxaan maaragtay caro ilaahay xaggiisa ka timi marka from marka laga fiirsho dhinaca caafimaadka marka ka fiirinayno oo annagu aan de bini aadamka viruskan nina maaragtay kuma samayn selection ma samayn oo dadka maaragtay yani ma kala soocin regardless diintooda iyo dhaqankooda iyo meesha ay ka yimaadeen marka fariimaha noocaasa marka qof sheikh ah oo sheikhada waaweyn ka mida soomaaliya uu arrimaha uu jeedinayo dhinaca kale at the end of maaragtay fariintiisu meesha ay gaarayso saameyn waxay ku yeelanaysaa in dadku u qaato in ilaahay in gaara gaar ula dagaal ula dagaalsan yahay xanuunkaana intaa gaarkaa ula dagaalsan yahay ku socdo therefore markaas iyagu howlahoodii iyo maaragtay cibaadadoodii masaajidkoodii iyo muxuu ahaa marka waa intaanan yacni caam twenty eight february xajka iyo maaragtay taa masaajidka nebiga caleyhi salatu salam lama xidhin marka marka isagu wuxuu aragtidiisu marka waxay ku koobnayd baan isir yacni wuxuu haystay inuusan china uusan dhaafayn marka waxaa looga baahan yahay marka yani arrimahan hadda istadigan oo kale waxa ay taraysaa waxa weeye culimmadu waxaa looga baahan yahay marka xaaladahan oo kale ay dhacaan inay inay runtii ka taxadaraan fariinta ay gudbinayaan aysan noqon wax kusoo noqdo fariintan marka annaga researchkan dadka aragtidooda idmy seem inuu yahay from the scientific point inuu yahay bid hash laakiin haashka saftigiisu waxaan uga jeeday in shar yani khayr wax kuma yeelay shar ha loo tooghayo oo maaragtay meesha ay ka soo baxdo arrimo dowladda sweden laftigeeda review ay ku samayso yacni abroachka communityga soomaalida qaabka ay ula macaamishay iyo maaragtay qaabka ay macluumaadka caafimaadka oo kale hadda tusaale ahaan ay maaragtay macluumaadka caafimaadka ay ugu gudbisay haddii so jiray gaab luqadda ah af soomaalima loogu qoray kule way sheegeen ragga aan wareystay dadkaan wareystay iyo dumarkaan wareystay way sheegeen af soomaali loogu qoray laakiin ay ahayd xilli dambe markii nambarka soomaalidu u batay aysan ahayn markii u horeysay oo ay formation ka distribute garaynayeen waa garta ay soo marka saareen waa garta marka ismaanow eh, eh, si gaara waxaad u fiiriseen dalka sweden sidaa sheegtay weliba magaalada Mhm.
gothenburg laakiin markaad fiirisid eh, tan koowaad oo madax adeega iyo in soomaalidu caadiyan ba aysan Mhm.
eh, u hogaansamin digniinaha caafimaadka iyo awaamiirta luqadoo aysan Mhm.
aqoon qoysaskoo ballaaran miyaan la dhihi karin tan soomaalida meelay joogaanba qurbaha eh, siyaalo badan bay u saameynayaan waa waa isku mid inta badan
waa isku mid een, haddana way kala sii daran yihiin hadda norway oo iyaduna number fiican oo soomaali ay degan tahay waxaa muuqata inkastoona research ka samayn laakiin markii kor laga fiirsho waxaa muuqata in ay samayntan xanuunkan uu wax badan ka yaryahay waxaan hadda asfaran anigu aan ogahay shalay reportkaan helay saddex qof baan laygu sheegay inay norway ku dhimato soomaali ah marka saddex qof iyo labaatan iyo toddoba qof waa garan kartaa een, gaabka uu maaragtay u dhexeeya een, haddaad fiirisid qaabka norway ay ula dhaqanto soomaalida iyo sweden qaabkay soomaalidu ula dhaqanto way kala duwan yihiin norway een, waxa weeye fully integration baa ka jira oo dadka xitaa lagu khasbayo inay so- inay inay mainstream society-ga een, maaragtay raacaan oo aysan u ha- noqon een, community een, isgeriya self alineation sameeya oo oo iska sooca ma garat Waa marka een, een, xoogaa waxaa ku badan sweden more een, liberal bay kasii tahay xagga een, een, norway oo hadda laftigeedu een, lockdownka shuruuciyaheedu kuma macnaha ma impose garayn Een, waxay siiyeen dadkay choice siiyeen Mm.
Een, laakiin all frimahan dee distancega laysu jirsanayo iyo inaan laba qof oo aan guri wada degnayn een, aysan wada socon karin ama isbooqan karin all those maaragtay oo dhan waa loo sheegay laakiin de qofku inuu sameeyo arrin laga dhigay ganaax maaha Sweden- eh, norway waa ganaax norway waxay sh- sh- yani kusoo saartay sharcigan ganaax marka soomaalida caam ahaan haddaan usoo noqdo way way jirtaa in ay ay muxuu ahaa social gap uu ku jiro marka loo fiirsho een, xit- australia laftigeeda waad ka dareemaysaa waxaa jira disadvantage badan oo soomaalidu ay ka ay, ay maaragtay ay qabto ay inta badanna ay, ay tahay wax iyada ee, maadaama aysan integration rasmiga aysan samayn uu maaragtay uu soo gaaray iyo dowladda laftigeeda oo aanan serviceka sida la rabo muxuu ahaa aanan u gaarsin haddaadan haddayna so- so- communitygu uusan serviceka rasmiga uusan soo raadsan badanaa dowladdu si caama bay fan ugu bixisaa hadda for example arrimahan la yidhaahdo counterviolent extremismka oo preventionka ah australia waxay ku bixisaa dhaqaale lacag aad u tiro badan bay ku bixisaa marka aad fiirisid marka communitiyada fankaa helay oo servicyadaa helay soomaalidu waa the least way ma fahamtay Mm.
oo muxuu ahaa fankaas soo apply gareeyey badanaa adigu een, lack of information oo know how waa jira Een, waxaa jira laftigoodu codkooda oo aan midaysnayn oo dadka ab- applicationada ay u qoranayaan aysan aysan yididiilo ku gelinayn inay codkooda u arkaan inuu xoog leeyahay ba- mararka qaarkoodna ay dhexdoodaba iska dacweeyaan oo iyaga laftigooda information ay isku sameeyaan oo qolaba qolaba kale ay ee, hoos u dhigayso macnaha gruubyadan ka hadlaya oo, een, een, Mhm.
een, jira oo communityda jira marka een, arrimahaasoo dhan setback bay leeyihiin Een, muxuu ahaa servicekii markaas available-ka ahaa inaanan laga faa'iidaysan marka marka muddo markay jirtana dee gaabkaasi si fiican buu muuqanaya So- sida hadda sweden ka jirta sweden maadaama meelihii ugu horeysay soomaalida asylum seekers siiyey ay ka mid tahay mu- overlap baa ku dhacay oo maaragtay generation after generation aad bay marka hadda yani u yihiin een, commenti aan ka reebay baa jira oo aanan kusoo babuskarayn oo aad u u maaragtay muxuu ahaa ee, u adkaa oo ay soo jeediyeen weliba dad sweden jooga waxaa ka mid ahaa nin baa wuxuu yidhi een, een, een, commentigiisa waxaa ku jirtay wuxuu yidhi wiil baan waxaan geeyey een, isbitaal een, een, u raacay oo xanuunsanaa kadib baan dhakhtaradii aan la hadlayay luqadii swedishka si fiican ula hadlay taas waxay ku tiri een, adigu ma soomaali baa taa markaasaan waxaan ku yidhi ha markaas waxaan guri ma arag qof soomaali ah oo luqadda swedishka sidaa ugu hadlaya ama sheegan kara xanuunka caafimaadkooda caafimaadkooda xanuunka haya si saxna u sheegan kara weli maarag bet intaas ana ka shaqaynaya tiri bubblehead mafaham waanan de qof communityga u shaqeeya waayo sweden jooga hadalkiisu macnaha miisaan leeyahay marka kolleyba su-aalaha iyo kuwa ka badan baa ka dhalan doonaa tan waa ifin toosku ifin cid kastana waxaan ku baraarujinayaa oo iyaduna niyadda ku haysa inay arrimahaasi research ku sameeyaan ama sweden ha joogaan ama outside ha joogaan inay ku dhiiradaan in muxuu ahaa arrimahan ay aada u baaraan oo ay la ogaado maxaa ku maqan dowladda maxaa nagaga maqan maxaa annaga nagu bura ah oo culturekeena macnaha qalafsanaanteena iyo culturekeena maxaa ku bura in arrimahaas la isweydiiyo
aad iyo aad ugu dambeynta cismaanow maxaa hadda baaritaankan aad samayseen iyo arrintan aad qoraalada ka samayseen maxaad isleedahay waxa ugu muhiimsan oo waa laga baran karaa aad isleedahay
waxaan isleeyahay waxaa laga baran karaa in intii bal akrisay ay muxuu ahaa ay aragto bal anagoo lafteen reflection aan samayno annaga australia aan joogno bal maaragtay awaamiirta dowladda aan si fiican u raacno oo dhinaca caafimaadka ah xanuunkani maaha sida ay markii hore loo sakhirayay maaha xanuun khatar ah muxuu ahaa saameyn weyna adduunka ku sameynaya qaabkii nolosha ay u socon jirtay dhaqaale ahaan iyo maaragtay iyo iyo dhinac walba saameyn sameyn doona isu socodka adduunka laftigiisa marka waxaan isleeyahay waxaan ku talin lahaa sweden iyo soomaalida diasparaha joogto dhan soomaali hadda melbourne dadka inteenaan aan joogno bal in soomaalidu hadda laisma booqbooqon karo laakiin dialogue inaan samayno oo maaragtay talooyinka iyo iska warqab guud iyo maaragtay xaafadaha iyo dadka meelaha aadka ugu badan guryaha hawsinka ah degan oo kale oo maaragtay kooban in ay maaragtay bal dadkaasi communitiyadu ay wacyigelin u sameeyaan luqadaha soomaaliga ah ay ay ku wacgeli ku wacyigeliyaan oo maaragtay si gaara loola looga warhayo aysan negligencygaas uusan dhicin